أتى صبح تخرجنا أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا waa munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayo dufcada sagaalaad ee ka qalin jibisay macadka qurduba ee diraasaadka islaamiga iyo culumta maamulka faraciisa magaalada kunyiburo ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa ka dhacday howlka weyn ee madrasada caynul islaam munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin macallimiin waalidiin odayaal dhaqan iyo ardayda macadka waxaana jebiga xafladda uu ahaa mid farxad u haraysay تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت daahfurka xafladda kadib waxaa hadlay maamulaha macadka qurduba faraciisa kuunye barow isagoo ka warbixiyey dufcaadka horey macadka ugu qalin jibiyey alxamdu lilaah allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinayaa haddii aan isdultaaga een, macadkan ay ardada ka takharujayaan ee qurduba macluumaadkiisa iyo xaaladihiisa iyo xilligii la furay iyo wakhtiga wuxuu soo maray iyo ardadii ka baxday awal macadka waa horta macad oo hanaawi ah, musdawij ah culuumta sharciga iyo culuumta tajriibiga labadaba waa lagu bartaa macadka waxaa la- lagu bilaabay markiisii hore siddeetan iyo laba arday saddex mustawo ayuuna ka koobnaa tamhiidiyada iyo mustawa alawal iyo mustawa athaani n dufacaadka ee macadka ka baxay markii la furay ilaa hadda midda u dambaysan joogno waa sagaal dufca n cadadka ardada ka baxday dufcada koobaad waxay baxday n kun afar boqol soddon iyo sagaalkii ilaa kun afar boqol iyo afartankii labayo labaatan arday ayay nahaayeen dufcada labaad soddon iyo kow arday bay ahaayeen waxayna ka baxeen kun afar boqol iyo afartankii ilaa kun afar boqol afartan iyo kowgii inta udhexaysay dufcadaa saddexaad labayo labaatan arday bay ahaayeen waxay macadku ka takharujeen iyagana kun afar boqol afartan iyo kowgii ilaa kun afar boqol afartan iyo labadii dufcada afraad toban iyo laba arday bay ahaayeen kun afar boqol afartan iyo labadii ilaa kun afar boqol afartan iyo saddexdii intuu dhexaysay macadka ka baxeen dufcada lixaad labaatan iyo afar arday bay ahaayeen waxay baxeen macadka ka takharujeen kun afar boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afartan iyo afarkii dufcada toddobaad sideed arday bay ahaayeen waxay takharujeen kun afar boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afartan iyo afarkii labada dufca way isku dhowaayeen dufcada sideedaad labayo labaatan arday bay ahaayeen waxay ka takharujeen macadka kun afar boqol afartan iyo afarkii ilaa kun afar boqol afartan iyo shantii dufcada sagaalaad waa middan hadda aan u fadhina xafladeeda waa lix iyo toban arday oo waxaa weeye hadda kun afar boqol afartan iyo shan ilaa kun afar boqol afartan iyo lixdii ayay iyaga ka takharujayaan guud ahaan intaas wey waxaan u dardaarmayaa wakhtigaan haystaa yar waalidiinta carruurta dhalay waxaan leeyahay awlaaddiina waa ammaano qoortiina saaran ee xaqa idinku leeyihiin guta sidaad horey u gudanayseen فما أبهاك يا سعدي وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار sheekh cabdiraxiin muudi oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaabkana mid ahaa kasoo qaybgalayaasha xafladda ayaa isagun waxuu dhankiisa ka hadlay maraaxiisha uu soo maray macadka qurduba isagoona tilmaamay in maktabku sii ballaaran doono adeegyadii waxbarasho ee uu siinayo bulshadu ku nool wilaayaadka islaamiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم آه، إلهكم أحسن سبحانه وتعالى آه، waxaan rabaa taariikh gaaban marka hore inaan ka hormaro oo macad qurdu ah faraciisii ugu horeeyey waxaa laga furay walaaya banaadir alislaamiya ayaa laga furay labaatan sano taqriiban ka hor faraceeda ugu horeeyey caasimada soomaaliyeed magaalada muqdisho ayaa laga furay taa taariikhda hortaa la ogaado macadka qurduba ma aha macad mar dhow soo bilowday ma aha uma eh, walaayada galguduud alislaamiya ayaa ku xigtay intaa wixii ka dambeeyey walaayaadka islaamiga ayaa lagu faafiyey macaahid laga furay dhammaan walaayaadka islaamiga ayaa laga furay walaayadan maanta aan joogno eh, walaaya shabeelle sufla eh, macadka toban sano wax ka yar ayuu wuxuu kusoo gebagabeeyey eh, in maanta aan taagannahay dufcadii sagaalaad oo ka qalin jibinayso macadka dufcooyin tiro badanna way soo socdaan toban sano wax ka yar haddii sagaal dufca lagu soo saaray waxaad dareemaysaa dadaalka walaayada shabeelle sufla ay ku bixisay eh, macadka iyo waxbarashada guud ahaaneed ayaad dareemaysaa Eh, uma eh, maktabu eh, tarbiya wa tacliim saqrigaan maanta loo xil saaray oo islaamku koog yahay waxaan horey u ballan qaadnay in la xoojiyo waxbarashada islaamiga la xoojiyo culumta sharciga iyo culumta tajriibiga waxaa keliyaan rabaa inaan raaciyo aada ogaataan culumtan maanta wiilkuu sharxayo culummada ay ka sheekeynayeen waa culum rag culummo oo muslimiin ah ay alifeen weeyaan hadduu ahaan lahaay cilmiga axyaaga ama biology wax loo yaqaano caafimaadka iyo wixii ku saabsan insaanka bashariga iyo maxaa la yidhaahdaa dhirta iyo deegaanka ku saabsan iyo cilmigan maanta teknolojiyada la gaarayba intaasoo dhan rag culamo ah oo muslimiin ah ayaa iska lahaa oo gaaladu ma lahayn biidni illaahi tacaala annagana waxaan ballanqaadaynaa intii tabarteena ah in siday culummadu ku taliyeen uu cilmigii uusan u noqonin mid oo theory ah uu baratika u gudbo ama nadari inuusan noqonin oo camali uu noqdo ayaan rajaynaynaa sheekh xasan aadan oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay fawaa'idda ay leedahay waxbarashada isagoon dardaaran u jeediyey waalidiinta iyo ardayda xikmad carbeed baa waxay tidhaahdaa alficlu ablaqu min alqowli waxaa markii si ficila loo soo bandhigo oo ficil lagu guto iyo markii war lagu sheeg sheego waa faraq waa kala duwan yihin cilmigii waa noola caddeeyey waa takharuj maaragtay qurduba macadkaa sare ka baxay aqoonta sii wadanayo cilmihiina loo caddeeyey wixii la barta walidaalika aan ku celinayaayo ficilkaa la sameeyey wuxuu ka qota dheer yahay oo iska xeel dheer yahay alficlu ablaqu min alqowli macnaha xikmadu saasay leedahay marka jazaakum allahu khayr waxaan leeyahay ardada mid baan leeyahay waalidkii ardaduna kolley meeluu joogay wuxuu joogay wixii maqanba mid baan leeyahay mujtamacoo dhanna waa u wada dhahay waa noo wada yidhi baa la yidhaaha waad noo wada tiridhaa waad noo wada tiri ardadii waxaan leeyahay ayagaan ku hormarayaa ayagaa awal maaragtay ah maaragtay ardooy cilmiga aad barateen ma dhowa cilmina weli ma dhowa wa fowqa kulli dii cilmin caliim ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay fii suurati naxl yas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila weli cilmigu wuxuu rabaa wax la yidhaaho joogtayn xikmad soomaaliya waxay tidhaahdaa qofiyo qofka uu ka akhris badan yahay uu ka aqoon badan yahay arday iska fiiriya intaasaan idin leeyahay waa arday takharujta waalidkii ardadaas dhalay jazaahum allahu khayr aljazaa waxaan leeyahay waad aragtaan ardadiinna meeshay soo gaartay dadaalkiinna iyo juhdigiinna ay ku soo gaareen ardayga waxa wax u ah oo meesha soo gaarsiiyey waa waalidka waalidow markaa inaad weli tidhaahdo meesha la higsanayo iyo meesha loo socda ma dhowo waalidiintooy waxaan idin leeyahay carruurta ku dadaala akhlaaqdooda ku dadaala aayatiinkooda ku dadaala ogaada adinkay waxay idin yihiin kayd dhanka odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay xafladda qalinjibinta dufcada sagaalaad ee macadka qurduba waxaan ka mid ahaa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ahna suldaanka beesha ciroole ibraahim maxamed nuur suldaanka beesha daarood ee shabeellaha hoose cabdideeq iyo nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka wilaayada dhammaan waxaan leenahay hawsha aad u xiilan tihiin oo u diyaarsan tihiin allah idinku garab galo ubad kastoo la soo saaro aabbihiis ayaa anfacaysaa iyo hooyadiisa marka waxaan leeyahay hooyadii aabbo ku dadaala ubadkiina inaad gaarsiisaan hamiga meesha ku qoran ku dadaalaan leeyahay ardada maanta halkan lagu soo bandhigay ee qurduba ay soo bandhigtay ee dafcaddii sagaalaad ah waxaan leenahay maasha allah maasha allah iyagana waxaan leenahay dafcadan sagaalaad waxaad moodaa dafcooyinkii ka horreeyey inay wax badan oga nasiib badan tahay waxaa ka mid a inay maantay kuwii hore laga yaabo inay u safreen jaamacad islaamiya kii u baahday inuu gobol kale u aaday laakiin maantay waxaa ka ag furan jaamacaddii alqima ilaahay waxaan ku mahadinaynaa in mataqaana intaanoo muslimiin ah oo qof waliba maanta uu ka dhiidhinayo aan dhammaantiin albaabkaas uga soo wada galnay oon allah inaan ku wada mahadinno aan albaabkaa uga soo wada galnay ayaan ilaahay ku mahadinaya walaalayaal waaliga wilaaya islaamiya shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo goobjoog ahaa munaasabadda qalinjibinta ayaa markiisa lagu soo dhaweeyey manasada waxaana waaliga goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd waxaa kale u mahadnaqayaa ardadii sabray ee dulqaatay ee waxbarashadooda dhammaystay ee mogta intaasoo mustawaad soo maray maantana waxa weeyaan xafladoodii qalinjibinta soo gaaray iyagana waxaa leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo sugnaansho allah ha idin siiyo kuwii ka soo dhalaalo iyo hadafkii loogu talagelay kuwii ka soo baxo allaha ka dhigo waxbarashada waxay leedahay dulqaad ayay u baahan tahay dulqaad iyo sabar ayay u baahan tahay qofka mogtahay waqti dheer uu qaadanaya soo ma inta mustawaad tamhiid laga soo bilaabo ilaa mustawaad ku dambe intay ka soo gaarayaan ardadaasi soo sabar uun baahnahay marka ardada dhammaystay ee imtixaanka laga qaaday guulaystay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo saasaa laga rabaa waxaan rabaa dhowr kelimood oo dardaaran ah inaan sahay ugu dhigo dhammaan dadka ka soo qaybgeli halkaani ee ugu horreeyaan ardada maanta xafladda loo khatimaayo ama daraasada soo dhameeyey mana dhammaanin daraasadii waa u socotaay laakiin mustawaadkii iyo mugtahay qibsi qismigii ay ku aadanayeen ay dhiganayeen kusoo takharujay waxaana laga rabaa axibbatii fillaah cilmiga iyo waxbarashada inay nafteenna wax ka bedelaan nafteena inay wax ka bedelaan shareecada islaamka waxa loo barnay maxay tahay in lagu dhaqmaa la rabaa oo nafteenna laga arko haddii nafteenna laga arki waayo ka warrama waxbarashada maxay noo tari akhlaaq iyo qiyam iyo waxaa la rabaa ummadda inaan ka bedelnaano caaisha radiallahu canha ayaa la weydiiyey nebiga sal alay waslem dabeecadiisa iyo habdhaqankiisa la waraystay umuna caaisha maxay tidhi kaana khuluquhu alqur'aan habdhaqankiisa muxuu ahaa nebi sal alay waslem qur-aanka fiiri qur-aanka wax uu ka reebana wuu ka hari jiray waxa uu farana wuu la imaan jiray annagana saasaana laga rabaa waxbarashada iyo cilmiga sharciga aan baranayno waxaa la rabaa in isbeddelna lagu arko aqoon aan leeyahay waxbaan bartay akhlaaqdana xoogaa waxbaa ku jiro isma qabanaysa ogaada axibbatii fillah waxaa la rabaa marka jazaakum allahu khayran in mogtahay jaamacadda iyo meelaha waxbarashada in laga faa'iidaysto goobaha waxbarashada in laga faa'iidaysto lasoo buuxiyo dadka waxaa le meelaha iska taagaan carruurtiinana keensada waxbarashada ka faa'iidaysta waa fursad waa meel aamin ah iyo waxbarasho lasku meel ogo waxaan arki jirnay iyadoo mogtahay waxbarashada dilal dadka la dilaayo oo dhiiggooda la daadinaayo oo iskuulaadka hortooda dadka lagu dilaayo haddana waxbarashada ee socotaa laakiin jaday wax baran jireen maanta waxa weeyaan ilaahi subxana wa tacaala wuxuu noo suurageliyey amniga maanta haysanaa amnigaas marka aan ka faa'iidaysanna waa nicam oo mogtahay qiyaamana la isweydiin doono intaas ayaa rabi inaan dhaho adaa wabilaahi towfiiq
فضلا شكرا له المنان يوم التخاف gabagabada xafladda ay ku qalin jebinayeen lix iyo tobanka arday oo toban ka mid ah gabdho yihiin halka inta soo harteen ay wiilal yihiin ayaa waxaa la abaalmariyey saddexda arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii ugu dambeeyey ee la qaaday kuwaas oo kal ahaa xabse yuunis axmed oo gashay kaalinta koowaad abaalmarinna u heshay laabtoob iyo saddex simister oo lacag la-aan oo ay ku dhiganayso jaamacadda alkhima sihaan badar kaysan oo gashay kaalinta labaad abaalmarin ahaanna u heshay siddeetan dollar iyo laba simister oo lacag la-aan ah iyo xasan maxamuud jaamac isaguna helay konton dollar iyo hal simister oo lacag la-aan oo ku dhigan doona jaamacadda alkhima ee magaalada kunyibarow فيك يزهو ويحمل في الورى فخرا بهيا لذيذ الوصل ينسي مر صبر وشهد الجهد قد أضحى شهيا وشهد الجهد قد أضحى waa ku dhaha magacay xafsi yuunis axmed waxaad ka mid tahay ardayda ka qalin jebinaysay macadka warduba farciisa kunyibarow bal ka waran shucuurkaaga ku aadan xafladaada aad iyo aada u faraxsanahay waa gartay ma jiraa wax kaalin aada gashay haa kaalinta koowaad aa galay maxaad rajaynaysaa mustaqbalka dhow inaan noqdo gabar waxbarashadii hore usii wadato inaan noqdo tugta horeyso waa ku dhawaay magacayga waa siaan badarkeedsane waxaad ka mid tahay ardayda ka takharujay macadka qurduba farciisa kunyibarow bal ka waran saakay shucuurkaaga ku aadan xafladaada aadaan faraxsana farxaddeeda lama soo koobi karo ilaaha uga mahadcelinaya inaan qurduba ka qalan jibiyey macadka qurduba waa gartay bal ka waran adiga ma jiraa wax kaalin aada gashay waxaa gala kaalinta labaad mustaqbalka dhow maxaad rajaynaysaa waxaan rajeynaa aniga inaan noqdo dooreyso الأيام ضيا هنيئا فالتخرج فيك qurduba waa macad lagu barto daraasaadka islaamiga iyo culumta maamulka waxaana uu faracyo ku leeyahay inta badan wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana macadkan hirgelintiisa leh maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab وشهد الجهد قد أضحى شهيا